bismi illaahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin magacayga waa axmed maxamed yuusuf waxaa weeye wareeginta lala wareegay muqokoray waxaan u aragnaa shay ilaahay subxaanahu wa tacaala uu raalli ka yahay annaguna aan aad ugu riyaaqsannahay bacdi waxaa xigtay inay hiiraan gacantanada soo gashay la mid tahay ilaahay idamkii waana rajaynaynaa buulo burda iyo meel la mida inay haddana gacantanada soo galaan sidaa ayadaan rajaynaynaa warkaygu waa intaas wixii dheeraadena waxaa weeyaan haddaan inuu soo kordhana waanu ku dari doonaa insha allahu tacaala
maqokori adugu maxaa ka taqaanaa muqokorey waa aqaan waa konton iyo sagaal waxaa weeyaan dhankan ay hadda ka jirto horta waxaa weeyaan waa dhanka bari bari bay ka xigtaa waxaa weeyaan buulo meesha la yidhaha buulo burdo waxay u jirtaa siddeetan dhankan kalena waxaa weeyaan waxay u jirtaa konton iyo waxaa weeye konton iyo waxay u jirtaa konton iyo siddeed marka waxa weeyaan markii la isku daro hiiraan kala barkeeda wey waa dhanka bari meelaha ugu wanaagsan weeye waxayna leedahay konton iyo toddoba ceel iyo konton iyo toddoba tuulo midiiba waxaa weye shan ceel leedahay waa waa dhulka ugu wanaagsan oo waxa weeyaan istaraatiijiga dhanka bari ama deexda eh dhanka laga soo galo weeye hiiraan waa dhanka ugu wanaagsan waa waxaa weeye waa bishaaraad muslimiintoo dhan u soo hoyatay waaye markay saas yacnaha loo fiiriyo bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin faqutica daabira alqowmi aladiina dalamuu walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin in sha allahu tacaala waa abu cabdullaahi in sha allahu tacaala ilaah baa ku mahadsan allihii subxaana wa tacaala ciribtooda gooyey kuwii ka soo horjeeday kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala aad iyo aad baan ugu faraxsannahay waan soo dhoweynaynaa guulo badanna waan rajaynaynaa ilaahay subxaana wa tacaala inuu noo sakhiro oo ilaahay subxaana wa tacaala meelo badan gacanta noo soo geliyo tanna waa midaan filayna insha allahu tacaala marka waxaan leenahay intii ka qayb qaadatay fikran waa caqlan ilaahay subxaana wa tacaala ajri xasanaad allah ka siiyo insha allahu tacaala aad baan ugu faraxsannahay waana soo dhoweynaynaa magacaygu waa maxamed jimcaalo khayre oo jooga saakow su-aashaadii weydiisay haddaan gudagalo waxaan u arkayaa guul ballaaran oo dhammaystiran oo wixii la raadinaya ka mid ah oo maanta ay ka dhigan tahay magaalada beledweyne iyo aaggeeda in lala wareegoo kale ayaan u arkayaa waa barwaaqo weyn oo ilaahay islaamka u soo hoyatay waa nimco weyn oon malaysanayna ilaahay inuuna siin doono allaha awoodda sare leh ayaanan ugu mahadinaynaa waana soo dhowaynaynaa waana hambalyaynaynaa waana barwaaqo carada gaaladu haysatoo dhammaan ama murtad ha ahaado ama saliib ahaadena waxaan leenahay ilaahay sidaa gacanteenna u soo geliyo gaaladana allaha jebiyo marka waxa weeye waxaan diraynaa baaq weyn ama aan dirayaa baaq weyn oo dhammaystiran oo ciddii dhega leh ciddii wax maqlaysa ciddii xaq ilaahay iraadankiisa ogaan karta cidda naar ka baqaysa cidda janno weydiinaysa cidda janno fardowsa rabta ayaannu u sheegaynaa inay ku soo dhowaadaan islaamka la wareegay hiiraan qayb ka mida oo magaalada muqokori maanta la wareegay ayaan waxaan leenahay ku soo dhowaada u soo noqda haddaad janno weydiinaysaan haddaad ilaahay ka cabsanaysaan haddaad naar ka baqaysaan ku soo dhowaada aqri adduunba waa aflaxaysaan intaas ayaan ugu baaqayaa gaalada dhibanka dhallinyarada oo la qalday war waxa weeye gaal waxba kuuguma yaal war qabiil waxba kuuguma yaal war waxa aad raadinaysa waxaa ka weyn allihii ciidda sameeyey oo dhulka sameeyeoo adiga ku abuuray ayaad la dagaalamaysaa adoo maskiin xun ah oo masaakiin xun ah aad la diriraysaa lalama dirir karo ilaahay ilaahay asaga awoodda iskale war u soo noqda oo ka tooba keena marka waxaan leenahay raggii ilaadankiisa galay hambalyaan leenahay meeshaas oo jannada fardow ciddii shiida allaha geliyo naarna allaha ka xijaabo kuwa dhaawacna allaha noo bogsiiyo kuwa joogana allaha sugo waxaan leenahay meeshaad wadaan sii laba jibaara nimca iyo khayraanu ognahay sharna allah idinka xijaabo wabilaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sidoo kale walaal kale ayaan kulmay adigu marka hore magacaaga ku bilaabayo bal sidee ayaad u arkaysaa maanta la wareegista xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee la wareegtay degmada maqokori marka hore adoo magaca ku bilaabayo bismillaah aniga magacayga waxaa la yidhaha maxamed qoojo faarax waxaan ku noolahay degmada saakow insha allahu waxaan xaaladdaas markaan ka warramo maanta arrintaas moqokori ka dhacday wax weyn oo ilaahay lagu mahadiya weeye subxaana wa tacaala ilaahay baan ku mahadsan subxaana wa tacaala markaas kabacdiina raggii hawshaas nooga qayb qaatay oo noo fuliyey ilaahay subxaana wa tacaala waxaan leeyahay ilaahay ha barkeeya kuwaas wixii ka shahiidayna ilaahay subxaana wa tacaala shahaadadooda allah aqbalo wixii dhaawacmay allah biskooyo kuwa noolna allaha sugo guulo intaas ka badanna waa rajaynaynaa ilaahay subxaana wa tacaala yaan ka rajaynaynaa daciifnimada gaalada kuwaan xunoo waa- waaweynka sheeganahaya iyo iyo kuwaan waa isku tabar waxba isma dhaamaan waxaa weeye maraykan baa yaa hadda yaa la yidhaahaa waa ugu tuweye ilaah baan ku dhaartay labaatan wiil oo mujaahidiin hadday galaan waa kala cararayaan marka waxa ilaahay tabartoodaba saas ka dhigay yaa waxay rabaan inay adduunkan fasahaadiyaan bay rabaan inay fasahaadiyaan fasahaadna ma ogolin waa diidnay dalkan waxaan ku ogolnahay oo keliya waxaa weeye shareecada islaamka in lagu maamulo bas wax kale oo aan yeelayna lama arko ama ha iswaaleen ama ya iswaalin ama ciidamo ha keeneen ama madow ha keeneen ama caddaan ha keeneen xaaraan bay ka taha taas waa inay waa inay ka shaqaysaa soomaaliya iyo muslimiinta gees ilaa gees waa inay shareecada islaamku eh, ay dhaqan gashaa waay oo lagu dhaqma taasaan soo dhowaynaynaa insha allahu waxaan baaq u dirhayaa een, wiilasha meesha ku dhammaanaya nimankaa howlgelinaya wiilashaas waxaa weeye wiilashooda dibadday jiraan waa doqomo caqli laguma arko waryaha ninkan wiilkiisi dibadda geystay ad- in- inaad adigu xaabo u noqoto maxaa kuu kalifaya maxaad u xilatay janno umaada xilan dhaqaalo umaada xilan naftaadii waad weyday gaalnimaad ku dhibatay cadaab baad gelaysaa war waad war- war waa qaldantiin isdaba qabta ayaan leeyahay isdaba qabta guurguurta waxba idinma hayo wax uu idin hayo ilaahay abuurtay lama arko guurguurte Een, marka waxaan leeyahay ka tanasula ayagana intaasaan baaq u dirhayaa waxaan leeyahay muslimiintu maanta meel kastoo ay joogaanba ha waafaysto ha farxeen meel kastoo ay joogaanba kuwii naga farxiyeyna ilaahay ha liimaan subxaana wa tacaala asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu